siyaasiin aqoon-yahano dhalinyaro bilaan iyo qaybo sharduban ee bulshada ayaana iska kooyan kula lanku hadlay dilalkii kudhii deegaano hooskoyow deegaanka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe qaybo sharduban ee bulshada ku qaybgalay kulankaya sheegeen in yeetaa war laku humaadaa in markala deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyo kudhiyan dilaalsheeni caanooyin qabiil taasna iyo horseedasa in deegaanadiyo ku dhiyan dagaalo reed andhikow horumarada deegaanka hana kumiday qaybo sharduban ee ku qaybgalay kulanka iyo weybayo sheegana iyo muhiima taa in lakawada dhagama hiliysyadii horey lanwada deeri iyo oona taageereen gogolo nabadeed ee taala waana lakawada hiliysyaduna walaalo isdagaalsan walaalayaal ninka noocaas oo kale ah oo dilaaga qabiilaysan ama magaciisa gacanku dhiilaha qabiilaysan kugu qabiil maaha nagu qabiil ma aha waxa habboon oo fiican weliba aan leeyahay dadka deegaanka dowladda hirshabeelle dowladda federaalka iyo dhammaan aqoon-yahanada nooc walba ahas deegaankaas dadka degan in dhinacuga soo jeestaan oo ay ninkaas ay ka shaqeeyaan sidii ninka tusaale waaye qofka noocaas oo kale ah oo fidnada noocaas oo kale ah abuuraayo in laga shaqeeyo sidii loo qaban lahaa sidii loo xiri lahaa sidii loo maxkamadeen lahaa sidii loogu ciqaabi lahaa loogu xanuunji lahaa dembigiisa haddii taas dhicinna oo qofku bulshada dhexdeeda uu ku noolaado uu sharaf ku yeesho micnaheeda waxaa waaye meeshaas waxa midka kalena wuxuu arkaa wax fiican yacnii mar walba qofku walaalkaa u gargaar hadduu gardaran yahay haddii laga gardan yahaa haddii laga gardaran yahaba asxaabtu ridwaanullaahi calayhim su-aal bay weydiiyeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay ku dhaheen yaa rasuul allah waa naqaanaa midka maxaanku idhaahdaa laga gardaran yahay in loo gargaaro laakiin qofka asiga daalimka ah si loo macnaha loogu gargaarayaa markaasaa nabiga wuxuu yhi calayhi isalaatu wasalaam gacantaad ka qabanaysaa markaasaa waxaa leedahay war waxaan ka joog adduunya aakhira ku anfici maayaan beri dhawed waxaa lay sheegna inaad duulaan iyo qadow gabro adeeruyahu soo dilay ceebkaweyn maa jirta waa ceeb iyo lama arkin maragka waxaan dhihi lahaay ma qurux badno inay degmada cadalatulonkoosi maadna way kusoo laalaabato colaadan marka waxaan dhihi lahaay ma qurux badno naga joojiya dhiigga walaal ee daadahayo waxna iskamakiyo darsano burka dinimeed nabadeynta ka socoto iyo gogosha taallo oo ugu horeeyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waa soo dhaweynaa iyo imaamkeena imaam daahir dhammaan iyo guddiga akhyaarta kaloola jirtaba waa soo dhaweyneynaa hore usii socda go-aanna ka gaara dadku markay waxgaranin gacantaa laga qabtaa waxaa qurux badan in cadale tiirarkii ku yil iskool buluusiyo kale cadale inta laga dhiso horta tiirka dad la soo taago dibiga bereyaa layiri weysha quusatay waa in tiirka dad la soo taago markii dad la toogto ninka kale waa quusahaa dhanka kale cali saciid oo saahiri kulanka iyo weliba uuse sheegay in la baahanye in la dhexgala dadka isdagaalsan waana laku shaqeeya noolala dadka ka nool deegaanadaas waxa yacni waxa keenaya oo rabshada maanta mataqaanaa biolensada sababaayo waxaan dhihi karnaa waa laba iyo saddex laakiin bulshada inteeda badan waa dad wanaagsan waa dad ka damqaday in walaalku mataqaanaa ay qalbigooda wax isgaarin fadhiga marka taas uu ku saabsan yahay waa fadhi khayriya runtii bulshada waxaan rabnaa inay taas ogaato sida sheekha uu ku furfurtay aayadihii qur-aanka kariimka ahayd ayaad ka fahmaysaa laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas